waxa loo yaqaano suuqa xoolaha ganacsiga xoolaha ugu weyn degmada burburdo ayaa nimankii dhagarqabayaasha ahaa nabaddiidka ahay waxay isku dayeen inay ay ku sameeyaan waxyaalaha umada hagardaamada kula samaynaayeen ciidamada booliiska ee suuqaas amnigeediisa qaabilsan askari kamid ayaa waxa u dareena meesha inay wax ku jiraan isla markii oo arkada baskii laga kala sakiyey oo qaybtii qaabilsanada booliiska ay ka howlgalaayeen waa waxay ahaayeen qarax yar oo farsamadiisa ay xun tahay oo gaaban daciif ah waa la fashiliyey alxamdulilah ilahina waa naga guuliyey waa meel maqaaxi aada maqaaxida hortooda geed oo suuqa xoolaha ku dhex yaala oo hayanimadii ay waxa geliyeen farsamadeeda markaan dhamaystirnayn oo wax farsamaha oo dhamaystiran ma ahayn laakiin waxay ka ahayd ayaga howlgaladii ay qaban jireen howl kamida